aabe aamus maxaad doowanaysaa maxaa kaa qaldan aamus
aabe tababaraha banaanka iga saaray kooxda aamus aamus halkaan imow halkaan imow aabe karti isku yeel ha oynin ha oynin halkaan ii sheeg maxaa jira wuxuu yidhi maami karti tartanka maxaa yeelay waxaa leedahay hal gacan oo keliya
waan ka xumahay wiilkayga iska daa oohinta muxuu ugu dhuqmayaa qof wax soo baran camal ma oga miyaa cunugga inuu wiil yar yahay aabbaha moobiyoor ayaa yidhi maxaad naftaada ula hadlaysaa halka moobiyoor uu ka ooyaayo maxaa yeelay waxay u muuqatay in aanan idin fahmin maxaa halkan ka qaldan runta xaaskaygiyey dareenka ila dareem moobiyoor wuxuu ii sheegay inuu tababaraha carruurta ah xaafadda labaad bannaanka ugu soo saaray waxaa yeelay wuxuu leeyahay hal gacan le uu leeyahay waxaan u sheegay in uusan bannaanka aadin maxay tahay ceebta noocan oo kale maxaad mar walba ii ceebaynaysaa hadda dadka jooga halkaas waxay ka hadli doonaan in cunuga hal gacanle aan haysto hadda guriga gal xaaskaygiyey maxaad saan ugu hadlaysaa midkan waa cunuggeenna waxaad tahay qofka keliya rajada siin lahaa oo muhiimaddiisa tusi lahaa mobiyer soo bax aan garoonka aadne saan u soo weydiino tababaraha sababtuu garoonkaaga soo bixiyey waxaad luminaysaa wakhtigaaga hadduu uu curyaan yahay alla baa curyaan ka dhigay wax beddeli kara ma jiraan
tababaraha walaalkeeyow maxaad saan ugu samaynaysaa wiilkayga cunuggayga waa mid waa wiilasha kale camal maxaad bannaanka ugu diraysaa oo garoonka ugu soo bixinaysaa ninkan weyn hadduu cunugu curyaan yahay waaba curyaan wax beddeli kara ma jiraan umana raaci karo tartannada maxay dadku odhan doonaan iska daa
anigoo xiqsan ayaan go'aansaday inaan kuu imaado oo aan ogaado waxaad leedahay muhiim ayay kuu tahay inaad fahamtid cunugga weli inuu yahay ciyaal cunug kasta xuquuq ayuu leeyahay sidoo kalena cunuggayga xaq wuu leeyahay inuu ciyaarta ka qayb galo maabiyoor aabiis ayaa dhahay si wanaagsan ayaan kuu fahmay waanan ka xumahay midabta koorkaas ee cunuggayga waa run cunug kasta xaq buu leeyahay maabiyoor waa cunug yaqaan sida loo ciyaaro run ahaantii wuxuu caawin doonaa kooxda xaqiiqdii waan ka xumaa waxaan horay kuugu sameeyey aad baa ugu mahadsantahay tababare fahankaaga iyo arrinkaada sidoo kalena xaaskayga aannu sii wadno ka taxadarka wanaagsan ee carruurteenna khaasatan wakhtigan ala tacaalayno caabuqa sagaal iyo toban ee korona qof kastana waa inuu ogaadaa ciyaalka inaysan kasbanin xaaladda hadda ku jiraan waa inaan aqbalno aana jeclaanno ha ilmaamin inaad keento maabiyoor xaafadda labaad aroortii laba saac si aan uga daahin tartanka haye tababare nabadgelyo haye tababare beritaan is aragno macsalaam
barnaamijkan ayaa waxaa idiin soo gudbiyey idaacaddan iyadoo la kaashanayso shabakada warbaahinta ee bulshada ee kenya loo yaqaano kenya community media network k comnet iyo hay-adda caalamiga ah ee jarmalka ee horumarinta iskaashiga iyo ciyaaraha afrika